xaafadda bulo barwaaqo oo ka tirsan xerada qaxootiga dhagaxley ayaa waxaa ka jira baahiyo dhanka masaajidda shacab aada u tira badan oo ku nool xeradaasi oo ka kala yimid meelo kala duwan ayaa ka cabanaya meel ay ku ogaan salaada cilmigana loogu akhriya carruurtooda qaar ka mid a culimmada iyo odayaasha xerada dhagaxley ayaa ummadda muslimiinta ka codsaday in laga caawiyo sidii ay u heli lahaayeen masaajid
dadka muslimiinta ah ee muxsiniinta ah waxaannu ugu baaqaynaa ama aannu ka codsanaynaa in ay ka qayb qaataan dhismaha beydka ilaahay ee halkaa laga taagi doono insha allahu tacaalaa maantana uu yahay dhagax dhiggiisa maxaa yeelay rasuulkeenna suuban wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo laga warinayaa inuu yidhi man banaa lilaahi beytan bana allaahu beytan fi ljanna aw bana allaahu midlahu fi ljanna ninkii dhisa ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam guri ninkii dhisa wey ilaahay dartiina u dhisa asagaa oo kale ayuu ilaahay jannada oga dhisayaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddaad qayb weyn ka qaadatan haddee qayb weyn oo guryo fara badan ah unbaa jannada lagaaga dhisi haddaad adigu isku yaraysan haddee adigunbaa isku yareeyey marka muxsiniinta muslimiinta meel kastoo ay joogaan halka aan joogno iyo meelo kaleba dal iyo dibadba waxaan ka codsanaynaa inay masjidkaasi dhismihiisa ka qayb qaataan biidni illaahi tacaalaa markaan noo sheegay qofkii masaajid ilaahay dhiso gurub baa ilaahay ugu diyaarinayaa jannada ikhwaani fillaah markaan jazaakum allahu khayran ka faa'iidaysana oo u degdegna intaasba muslimiinta meel kasta joogaan ka codsanaynaa jazaakum allahu khayran walaalayaal waa culimmadii sida ay noo sheegeen meesha aan joogno waa dhagaxley duleedkeeda oo ay degan yihiin dad qaxooti ah oo cusub waxaaynu idinka codsanaynaa dalka iyo dibaddaba inta muxsiniinta ah oo khayrka jecel inay masaajidkan ay dhisaan oo ay ka soo qayb qaataan kalana soo xidhiidhaan teleefoonnada idinka muuqan doona shaashadda
meel la dhiso waxaa ugu khayr badan masaajid inta adduunka dhulka korkiisa laga dhiso masaajid baa ugu khayr badan uguna falli badan waajibaadna ay naga saaran tahay in yacni ummadda diiniga ee islaamka ah in mataqaanaa masaajid ay ku tukato ama ay wax ku barato in la dhiso waxaa weeye waa waajib muqadas ah niyo horta dadkii bani aadanka ohoo ilaahay dartiis waxdaa u kaalmay dadkan kaalmay rabaan maxaa yeele oo ilaahay dartiisuna noo kaalmeeyo kulley ninkii dad wax u taran ilaahay baa u kaalmeyn doona wax xamdulilaahi kulley iska dheha ma aho maxaan rabnaa dugsiyaan rabnaa oo madariso ah masaajidaan rabnaa ilmihii bannaanka joogay qur-aanka waan rabnaa waxbarasho waan rabnaa alxamdulilah masaajidkaan u baahannahay ummad badan aan yareen iyo meeshaan iyo ku fadhin oo aanba aanba yareen xaafadda bulo barwaaqo oo ka tirsan xerada qaxootiga dhagaxley ayaa ka mid a xaafadihii ugu dambeeyey ee laga hirgeliyey xeradaasi